الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaa inoogu dambeeyey وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت wuxuu sheekhu yihi raximah اllah wainahu caza wajala yanzilu ila asamaai اdunya ilaahay caza isaga ayaa haaliba wajala isaga ayaa weyn hadalka hore ay ku cadfan tahay wayaquuluuna ina alkhayra washara wainahu waxay kala odhanayaan ahlu الsuna waljamaaca inahu ilaahay caza isaga haaliba wajala isagaa weyne yanzil waa soo degaa ila asamaai dunyaa samaa dunyuhu usoo degaa samada dhow ayuu usoo degaa calaa maa saxa bihi alkhabaru sida khabarku ku asaxday ee ku sugnaaday ee bimacnaa xadiidku ku sugnaaday iyadoo lagu soconaayo can rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay ay kaga asaxdo kaga sugnaatay bilictiqaadi kayfiyatin yani qaab gaar ah yadaan loo rumaynaynin ahlu sunna waljamaaca waxay odhanayaan ilaahay waa soo degaa oo sama udunyuhu usoo degaa ina yabqaa sulusu leyl aakhir waataa xadiiska ku saaro nuzuulku waa sifo ka mid a sifaadka ilaahay sida laynoogu sheegay baa loo rumaynayaa rasuulkuna sala allahu alayh wasalam axaadiista ayuu ku sheegay sixaaxa ah waana mutawaatir xadiiska ku soo arooray siday ahlucilmiga qaarkood nasgareeyeen oo saxaabo fara badan baa laga soo wariyey marka nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam yanzilu rabbuna ilى الsmاء الdunya xiina yabقى sulث leyl akhir allah waa soo degaa oo samada dhowee sama dunyuhu usoo degaa habeen kasta marka daloolka dambe uu hadho ayuu ilahay usoo degaa yani habeenka marka saddex dalool laga dhigo daloolka dambe ee ugu dambeeyo habeenka oo laba dabool tagtay midna hadhay ayuu allah soo degaa qaabka uu ilaahay usoo degana garan mayno sida laynoo sheegaynu u rumaynaynaa cabdullaahi mubaarak oo ka mida a'imadii hore ee salafka oo qarniyadii khayr khayrka lahaa imaamiyaalkii iyo culamadii joogtay ka mid ah ayaa waxaa lagu yihi kayfa yanzilu dabeedna waxau yihi yanzilu kayfa yashaau ilaahay wuxuu usoo degaa siduu doono inuu usoo dego ayuu usoo degaa marka kayfka iyo qaabka garan mayno sida sifaatka kaleba aynaan qaabka u garanayn ayaa sifadanna aynaan qaabka u garanayn abu jacfar atirmidina waxau yihi annuzuulu macluumun wاlkayfu majhuulu wاliimaanu bihi waajibu wاsu-aalu canhu bidca soo degitaanku waa macluumo macnihiisa waa la garanaya bi luqati اlcarab waa lagu yaqaan kayfka iyo qaabka oo allah u soo degayana waa majhuul oo ma garanayno inagaa ka jaahila in la rumeeyana waa waajib in kayfiyad iyo qaabka la isweydiiyana waa bidco aimadii salafka qaarkood markii lagu yihi kayfa yanzilu wuxuu yihi kayfa sacid yani markii la yihi siduu ilahay usoo degaa waxay imaamiyaalka qaarkood ku jawaabeen oo siduu markii hore u kor noqday waa xujayn oo macnuhu wuxuu looga jeedaa siduu qaabku ilaahay u kor noqday aynaan u garanayn oo cabsiga uga koreeyey qaabkaas sidaynaan u garanayn baa qaabku usoo degana aynaan u garanayn aimaamu dahabi odhanaayo alkayfa fi lxaaleyni muntakin labada xaalba xaal sucuud iyo xaal nusuul labadaba kayfku waa mid inaynu garanaynaa aynu jirin yani labada midna garan mayno fudayl ibnu ciyaad oo culamadii salafka ka mid ah ayaa mid wuxuu ku yihi ana akfuru birabbin yataxawalu yani rabbi yani taxawulaya oo bimacnaa waxa nusuulku doonaya inuu inkiro oo mar soo degaayo waan ka kufriyaa mid ku yidhi mid safiihey idaa qoollaa waa hadal noocaasa ku yidhi fudayl ibnu ciyaad wuxuu ku jawaabay ana uuminu birabbi yafcalu maa yashaa anigu waxaan rumaynayaa rabbi wuxuu doono sameeya wuxuu doono inuu sameeyo rabbi sameeyaan rumaynayaa bu adu ka dhaaf ana uuminu birabbi yafcalu maa yashaa yafcalu maa yashaana waxa weeye nusuustu waa inoo tilmaantay almuhim nuzuulka waa in la rumeeyaa sideeda loo rumeeya allah inuu soo dego waa in la rumeeya macnaheedu maaha markuu soo degana carshigaa ka kor maraya lagama tilmaamaayo waayo allah makhluuqaadkao dhan waa ka weeyaan makhluuqaadkuna marka isaga loo eego waxba kagama dhacayaan marka ruuxa yidhaahda yani waxa weeye makhluuqaadka qaar baa ka koreynaya markuu soo dego sidaa ismoodsiiya yani ilaahay qadarintu xaqa u lahaa ma qadarin allah mar walba waa koreeya waana soo degaa yani xiliyada qaarkoodna waa soo degaa ay kamid tahay ina yabqa silsu leyl aakhir bacdiga haddaba waxay yidhahdeen yanzilu rabbuna waxaa looga jeedaa raxmadiisa ama amarkiisaa soo degaya ama malag buu amrayaa oo malaggaas soo degaya taa jawaabteedu waxay tahay waa khilaafu aahir waa shay daahirka khilaafsan adiladana waa ka hor imanaysa culamadii ahlu sunnana wax saa ku tegay ma jiraan ta kale marka la yidhahdo amar baa soo degaya ama raxmad baa soo degaysa ma waxaa loo jeedaa raxmad iyo amar makhluuqa miyaa soo degaya mise waxaa loo jeedaa raxmaddii sifada ilaahay ahaatay iyo amarkii ilaahay sifadiisa ahaaday oo daatadii ilaahay wehelisa ayaa soo degaya labada iyamaa loo jeeda haddii la yahay raxmad iyo amar makhluuqaa soo degaya oo makhluuqaas ka odhanaya man yadcuunii faastajiiba lahu yaa i baryayaan ka aqbalaa man yastakfirunii faakfira lahu waxaanu garan karnaa cidda odhanaysa man ystakfirunii faakfira lahu inuu allah yahay waayo ka dembiyada dhaafa waa allah qura waman yakfir dunuuba ila allah yani cid dembiyada dhaaftaa ma jirto allah mooyaane allahna wuxuu amray isaga in la baryo waqaala rabukum idcuunii astajib lakum ina aladiina ystakbiruuna can cibaadati sayadkhuluuna jahannama daakiliin marka allah wuxuu amray in isaga la baryo ayuu amray marka amar ama raxmad baad soo degaysa sidaastayna sax u ahayd haddii amar iyo raxmad sifadii sifadii ilaahay aa looga jeedana dee soo degitaankaay soo degto waxaa ka dhalanaysa allah inuu soo dego waayo sifooyinku la sifeeyaha ay ku sugan yihiin haddii la yidhaahdo imaamyaalka qaarkood baa laga soo naqliyey inay yidhaahdeen amar baad soo degaya ama raxmad baad soo degaysa waxaana kamid a imaam axmed ibnu xambal iyo imaam maalik waxaa laga jawaabaya labadooda midna kama sugna inay yidhaahdeen amar baad soo degaya imaam maalik waa laga sheegay yanzilu rabbuna inuu ku fasiray yanzilu amra laakiin kama sugna waayo waxaa ka soo wariyey xabiib ibn abi xabiib oo kaatibu malik ah waana kadaab beena waasiye ninka imaam malik ka sheegaye ka soo raray warkaasi waa nin beena waas ah warkiisa sidaasaan yani loo qaadan imaam axmed ibnu xambal laftiisa waa laga sheegay inuu yanzilu amro waxaase ka sheegay xambal xambalna waa iqo marka culamadu waxay yidhaahdeen waa iqatun yugrib wayatafarad sida qaar buu waxaa gariiba sheegaa laakiin cumuum ahaan waa iqo marka tanna qaraa'ibtiisay kamid tahay bay yidhahdeen culamada qaarkood markaa sidaas aawadeed sidii macruufka ka ahayd imaam axmed si khilaafsan maadaama uu ka sheegay waxay yidhahdeen waa min qaraa'ibih waxaanay noqonaysaa riwaayadaasi shaado oo mid aan la qaadan bay noqonaysa waji labaad culamada qaar waa ka mareen oo waxay yidhaahdeen imaam axmed yanzilu amro wuxuu yihi lililzaami la lilisbaati walictiqaad ilzaamin uu cid ku ilzaaminayuu ku yihi u yidhi laakiin uma odrhan sugis uu sugaayo iyo rumaysn rumaysnaan uu rumaysan yahay oo markay nimankii muctasilada ahaa ay ku yidhaahdeen meelaha qaarkood taawiil ay ku sameeyeen ayaa dabadeedna ilzaam ahaan hadalkan ugu yidhi calaa kulli xaal wejiga horaa fiican waana dhacdaa caalim min alculamaa shay aanu ictiqaadsanayn inuu radinu cid radinaayo uu ku ilzaaminayo inuu yidhaah misaalaheedu waxay tahay sida imaam axmed laftiisa laga soo naqliyey marka qolihii muctasiladay ku yidhaahdeen kaana allahu walaa qur'aana iyagoo ujeeda qur'aanku inuu yahay mid muxdatoo lasoo dariisiiyey makhluuqna uu yahay ayuu imaam axmed wuxuu ugu jawaabay kaana allahu walaa cilma mana qabo imaam axmed kaana allahu walaa cilma laakiin wuxuu ujeedaa kaana allahu walaa qur'aana haddaad tidhaahdaan waxay idin laazimaysa tanna inaad ku tidhaahdaan taasuu uga jeeda almuhim aimadii selafka saasayna uga sugnayn ruux marka waxa weeye awilay oo daahirka ka leexiyey marka cidda aada soo degaysa waa allah waa cidda odhanaysa man yadcuuni faastajiiba lah haddaba haddii la yidhahdo xadiidka nasaa-iga ayaa u daliila in malag soo degaayo xadiidka nasaa-igana wuxuu tilmaamayaa shatruleylku markuu xasilo abeenka kala barow bartado ayuu ilaahay ya'muru munaadiyan wuxuu amraa mid dhawaaqa malak buu amraa markaasaa malaggaasaa dhawaaqa markaasuu dabeedna marka waxa weyan yidhaahdaa aduu xadiiska mid lami yani sida kale waa ula mid ama waa shabaaha laakiin wuxuu ziyaado keenay odhanaya in malag malag la amraayo xadiiskana culamada qaarkood ba la yidhi waa quweeyeen sida cabdilxaq alishbiili xaafid ibn xajarna wuxuu ku gaabsaday inuu yihi rijaaluhu iqaa laakiin sida sawaabki waxa u yahay xadiiskaasi waa xadiis munkar ah ziyaadada sheegaysa yaamuru munaadiyan waa ziyaada munkara ziyaado sugan ma aha waayo asaxaab badan baa soo warisay xadiiska ruwaad badanna waa ka wariyeen asaxaabtii marka dariiqyo badan buu xadiiskani ku soo arooray riwaayada mooyaane yani riwaayo kale looma hayo oo ya'muru munaadiyan sheegaysa cumar ibn xabs ibn khiyaas baana ku jira waa nin siqa ah marka isaga iyo aabihii waxa markaa ay yihiin labaduba siqadii ha yeeshee xabs ibnu khiyaas tagayur baa ku dhacay marka waxaa laga yaabaa lafdigan shaadka ahi waktiga tagayurka inuu xasilay baa suuragala inanka laftiisa waxa uu xaafid ibn xajar yidhaha siqatu rubama wahim marka cala kuli xaal mar haddii waxa weeye dariiqyada badani siday ku soo arooreen uu khilaafsan yahay waxaa lagu xambaaraya lafdigaasi inuu yahay lafdi shaada ama munkara taasaa lagu xambaaraya waxaana si fiican u cadeeyey alcalaama maxamed naasirdiin albani kitaabkiisa adaciifa mujaladka sideedaad raqamka xadiidka waa sideed kun raqamka xadiidka raqamka xadiidka waa saddex kun iyo sideed boqol iyo toddobiyo sagaashan saddex kun iyo sideed boqol iyo toddobiyo sagaashan si fiican baanu sheekuga hadla waxyaalaha sii radinayana waxaa kamid a inaan loo jeedin cid kaloo hadalkan odhanaysa man yadcuuni xadiiska rifaacat aljuhani inuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam ida madaa nisfu leyli aw qaala sulusa alleyli yanzil allahu caza wajala ila asamaai dunya fayaqulu la as'alu can cibaadii axada hayri fayaqulu la as'alu can cibaadii axada hayri man daa yastakfirunii faakfira lahu من الذي يدعوني فأستجيب له من الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبح حديثنا إمام أحمد يا الدارمي يا بزار يا طبراني أي سوري ابن خزيمة كتاب التوحيد بتسوري وأنا صحيح marka ziyaado kalo xadiiskani tilmaamay oo sii waafaqaysa macnaha laa as'alu can cibaadii axada gayrii fayaqulu faacilkeedu wuxuu noqonayaa yanzilu faacilkeeda oo damiir allah u noqonaya ayaa fayaquulugu markaysa markaa qaniicay noqonaysa faacilkeedu noqonaya marka kii soo degay oo allah ah baa odhanaya addoommadayda cid kale kama waraysanaayo markaasuu deedna ilaahay wuxuu yidhaahdaa yaa i dembi dhaaf weydiisanayaan u dembi dhaafaa yaa ibaryayaan ka aqbalaa yaa wax u weydiisanayaan siiya marka ziyaadada la as'alu can cibaadi axada hayrii way sii cadaynaysa imaam malik riwaayo kale laga soo wariyey oo iyaduna amarka sheegaysa xabiib ibn abi xabiib katib leys inaan ahaynu ka soo wariyey ibnu taymiyana ninkaa labaad ma istixbaarin oo waxaa odhanayaa dariiq kale waa laga soo wariyey laakiin nin aan aanan garanayn baa ku jira ninkaasina waa jaamic ibnu sawaada waa nin mustahamun bilkadib isaguna waa macruuf waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay mustahamun bilkadib laakiin waxaa lagu xambaarayaa ibnu taymiya inuu xifdi ka qoray aanu raajicin wa ilaa markaysa markaa jarxigiisu meel walba oo ku yaala maxfuudaadka ibnu taymiya badnaa saas aawadeed yani xifdigiisa ayuu ka qoray almuhim waa saas bilaa ictiqaadi kayfiyatina waxaa loo jeedaa kayfiyad iyo qaab baynaan u garanayn laakiin xaqiiqatan buu allah u soo degaa sida sifaatka ilaahay kaleba loo odhanaayo oo wada xaqiiqo ayaa nuzuulkiiyo yani markaa iyagana loo odhanayo waa xaqiiqo ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة ويعتقدون وحي رمينا أن أهل السنة والجماعة jawaaز الru'yati aragtidu inay bannaan tahay min alcibaadi xaalay ru'yadu markaa tahay yani xaasilatan ama kaa'inatan min alcibaadi mid addoommada ka dhacday addoommadaasoo almuttaqiina lilaahi ilaahay ka baqaaya caza ilahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyn fi lqiyaamati qiyaamo inay arkayaan qiyaamada gudaheeda inay arkayaan ilaahay inay bannaan tahay bay ictiqaadsan yihiin duuna dunya fi aakhirati duuna dunya adduunyada aynu ku arkayn wa wujuubahaa waxay kaloo ictiqaadsayn ahlusunna waljamaaca wa wujuubahaa dhicitaankay aragtidu dhacayso ayay ictiqaadsan yihiin wujuub waa dhicitaanka liman jacalaha allahu dalika sawaaba lahu fi laakhira ay ka dhacayso ama ay u dhacayso liman jacalahu llahu liman jacala allahu cid ilaahay ka yeelay daalika kaasoo aragtida ah sawaaban lahu abaalmarin uu isaga uga yeelay fi laakhirati aakhira gudaheeda oo aakhira uu sidaa ku sawaabin kamaa qaala siduu ilaahayba uu yihi ama liqawlih olkaaska litacliil wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wujuuhun wajiyaal yowmaidin maalintaas qiyaame ama maalintaa aakhiro naadiratun way iftiimaysaa oo nicmay la iftiimaysaa ilaa rabbiha naadira rabbigeed baynay eegeysaa waqaalat ilkufaari ilaahay wuxuu yihi oo shanigi iyo xaalka gaaladana uu ka yihi kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun yani gaaladu can rabbihim xagga rabbigood yowmaidin maalintaas aakhiro lamaxjuubuuna waa qaar laga xijaabo laga qariyay oo ilaahay ma arkayaan falow kaana almu'minuuna kulluhum hadday ahaan lahaayeen mu'miniintu dhammaantood waalkaafiruuna kulluhum iyo gaalada dhammaantood laa yarawnahu qaaran ilaahay arkay kaanuu jamiicuhum waxay noqon lahaayeen dhammaantood canhu maxjubiina qaar ilaahay laga xijaabay oo aan ilaahay arkaynin bay wada noqon lahaayeen markaa si gaara looma yidhaahdeen gaaladu inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun oo mu'miniintu hadday kala siman yihiin takhsiiska iyada xukunkaa lagu gaar yeelay dee faa'iido gaari kuma sugnaateen wadalika min gayri ictiqaadi tajsiimi fi llahi caza wajal wadalika yani taas oo ru'yada ahi yani rumaynta ru'yada la rumaynaya min gayri ictiqaadi tajsiimi tajsiin iyo rabbi inuu jid leeyahay iyadoo aan la rumaynin ilaahi oo ilaahay aan loo ictiqaadin inuu markaa jid leeyahay bay xasilaysaa wadalika kaa'inun ama xaasilun min gayri ictiqaadi tajsiini fi llahi caza wajal iyo wala taxdiidi iyo xadayna rabbi la xadaynaayo rumayn la rumaynaayo la-aanteed bay xasilaysaa lahu ilahay la xadaynaayo walaakin yarawnahu ha yeeshee mu'miniintu allah waa arkayaan caza jala wacaza jala ilaahay isagaa weyn wacaza isagaa qaaliga biacyunihim indhahooda ay ku arkayaan calaa maa yashaau siduu ilaahay doono ayay u arkayaan huwa uu ilaahay doono ay calaa maa yashaauhu huwa marka huwadu waxay noqonaysaa yani faacilkii yashaa ayay noqonaysa caaidkii maaha maa uu noqonayey caaidka maa uu noqonayaana wuxuu noqonayaa damiir xasan oo mansuub ah calaa maa yashaau an yashaauhu huwa yani ilahay uu doono bilaa kayfin yani qaab iyo kayfiyad iyadaan loo rumaynin mucayan ayay mu'miniintu ilaahay arki doonaan oo indhahooda ku arki doonaan ogaa halkan hore uu soo yidhi fi lqiyaamati duuna dunyaa xoogaa waa mushkil kitaabkuna nusqo kale ayuu leeyahay oo kollay markaa taxqiiq kale ayuu leeyahay taxqiiqa kaleana ka fiican kan taxqiiqi kalena ma hayno oo jamaal cazuun ayaa taxqiijiyey marka taxqiiqaad kalena ma hayno wax culamo o sharaxday kitaabkana ma hayno marka duuna dunya waa mushkil hadduu shiiku odhan lahaa masalan fi alaakhirati waaddunya intii aakhirada ru'yadu waa banaan tahay caqlan xagga dhicitaan ahaan ama sharci ahaanna mu'miniintu ilaahay waa arkayaan aakhiro waxay noqon lahayd waadix sida culamo badan ba ay yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen culamo fara badani ru'yadu daatadeeda mustaxiil uma aha fi dunya walaa fi laakhira laakiin ka waranka uu allah ka waramay inaan adduunyada lagu arkaynin laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaar cala axadi tafsiirayni marka lagu socdo nabiguna uu ka waramay sala allahu alayh wasalam in adduunyada soo jeed aan lagu arkaynin allah tacallamuu anahu lan yaraa axadu minkum rabbahu xataa yamuut ayay waxay u noqotay in adduunyada soo jeed ilaahay lagu arkaa midaan dhacayn gayr waaqec laakiin daatadeeda mustaxiil maaha laakiin mustaxiil haddii lagu ilaaqo waxaa mustaxiil ka dhigay ikhbaarka sharcigu ka waramay inayna dhacayn waayo shay kasta oo ilaah iyo rasuulkiisu ka waramaan sida uga warameen bay noqonaysaa si khilaafsan inay yani markaa dhacdaa yani ma xasilayso ma dhacayso waxsuuroobayn laakiin culamada qaar baa yidhi in ilaahay adduunyada lagu arkaa waa mustaxiil aakhirana waxa weeye waa jaa-iz waana waaqic oo waana dhacaysa oo waa xasilaysa culamada saa yidhina waxay u jeedaan mustaxiilnimada ugama jeedaan daatadeeday mustaxiil u tahay ee waxay uga jeedaan ikhbaarka sharcigu ka waramay mustaxiil u noqotay inayna dhacaynin uu ka waramay sharcigu bay mustaxiil u noqotay inay dhacdo almuhim cibaaradana xalligeedu waa taas marka hadday nuskadu sidaasi sax ku tahay duuna dunya waxay noqonaysaa qowlkay culamada qaar yidhaahdeen oo ru'yadu adduunyada waa mustaxiilo yadaan u jeedin daatadeeda ay mustaxiilo u tahay laakiin ay u jeedaan sharcigu ka waranka uu ka waramo inaynay adduunyada gudaheeda dhacaynin bay mustaxiil u noqotay macnaha noocaasa inuu waafaqsan yahay qowlka culamada sidaa yihina waxaa kamida maxamed ibnu saalix al cusaymiin markii sheikha laftiisa dib loo weydiiyo la yihi nawawi iyo shanqiidi iyo waxay sheegeen in adduunyada ru'yadu inay xasishaa inay tahay jaa-izatun caqlan غayru waaqicatin sharcan haddaba waxaad sheegtay inay tahay mustaxiilatun mid mustaxiilo ah fi dunya say iswaafaqaysa isma khilaafsana bu yihi sheekh maxamed ibnu saalix alcusaymiin oo markay yidhaahdeen adduunyada ma dhacayso iyo marka la yihi waxa weeye waa mustaxiilo mustaxiilada waxaa looga jeedaa daatadeeda mustaxiilo uma aha looma jeedo daatadeeda mustaxiilo u tahay looma jeedo daatadeeda mustaxiilo u tahay looma jeede waxaa loo jeedaa sharciga ka waranka uu ka waramay inaynay dhacaynin bay mustaxiil u noqotay maadaama nabigu yihi sala allahu alayh wasalam tacalamuu anahu lan yara axadun minkum rabbahu xataa yamuut sida uu nabigu sheegay inay baaqataa ma suuragal aha oo si khilaafsanay dhacdaa ila sidii nabigu sheegay ee uu ka waramay si ka duwani hadday xasisho oo dhacdo waxay noqonaysaa warkii nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa mukhaalif lilwaaqico been buu ahaabaa ka dhalanaysaa warka nebigu inay been noqdaana waa mustaxiil mustaxiilnimadu marka halkaasay ka tii ee daatadeeda mustaxiila uma almuhim adduunyada soo jeed ilaahay laguma arkaayo laakiin riyo waa dhici kartaa in ilaahay adduunyada lagu riyoodo adduunyada gudaheeda in lagu riyoodo waa suuragal cid layidhi adduunyada laysku khilaafay ilaahay adduunyada ma ku aragtay mise kuma arkinna waa nebi maxamed oo qura ciddii kaleo dhan waxaa la isku waafaqsanya soo jeed inaanu ilaahay adduunyada ku arkin nebi maxamedna waxaa raajix oo qawi ah intuu adduunyada joogay nebigu sala allahu alayh wasalam hadday habeenkii leylat lisraa walmicraaj tahay iyo hadday xilli kale tahayba inaanu ilaahay indhihiisa aanu ku arag oo soo jeed aanu ku arag saasaa qawi oo raajixa waxaana u daliila xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey abu dar markuu weydiiyey hal ra'ayta rabbak nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam nuurun ana araah manaa wuxuu tilmaamayaa aragtida ilaahay inuu nuur ka teeday marka ana araahu ay kayfa araah kaanahu qaal nuurun xaala duuna ru'yati yani nuur baa iga teeday araggiisii ana araahu sidaan u arkaya nuurka ka teedayna waa nuurka xijaabka riwaayada kale waa lamid ra'aytu nuuran waa nuurka xijaabka iyadana muslim baa soo weriye xadiiskii abi muuse muslim soo wariyeyna waa macnaha uu tilmaamayo xijaabuhu nuuru low kashafahu laaxraqat subuxaati wajhi mantaha ilayhi basaru min khalqi marka waa nuurka xijaabka ah asaxaabta waxaa laga sheegay cabdullahi bni cabaas inuu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam ilaahay waa arkay habeenkii leylat lisra walmicraaj laakiin sida saxiixa ah kama sugna cabdullaahi bni cabaas inuu yihi indhihiisu ku arkay wax ka sugan ma aha waxaa ka sugan laba riwaayo riwaayo mutlaqa ah wakhasa muxamada biru'ya iyo riwaayo muqayado ah ra'aahu bifu'aadihi maratayni rawaahu muslim fi saxiixi riwaayo mutlaqa ah oo iyaduna saabito ah oo xaakim iyo keyrkiisa weriye ibn khuseyme ama riwaayada sheegaysaa indhihiisuu ku arkay riwaayadaasi waa daciifo oo ma sugna fataawadii cusmaan ibnu saciid addaarimi waxa uu soo raray ijmaac saxaabadu ay isku waafaqsanaayeen nebigu sala allahu alayh wasalam inaanu indhihiisa ilaahay ku arkin soo jeed sidaasuu ijmaac ku soo raray waxay isku khilaafsanaayeen waxay ahayd qalbiga ma ka arkay mise kama arag habeenka leylat lisra walmicraaj hiyo laakiin waa dhacday nebigu sala allahu alayh wasalam oo waxa uu ra-aytu rabbii fi axsani suura waxaanu xadiiskii ku saabsanaa riyo haddaba mu'miniintu ilaahay aakhiro waa arki doonaan banaanka qiyaamada markay joogaan waa arki doonaan jannada gudaheedana waa ku arki doonaan adilana u daliila ay ka mid tahay aayadan ilaa rabbiha naadira rabbigeed bay eegeysaa iyo aayaddan kale inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun imaam malik iyo imaam shaafici waxay yidhaahdeen lama xajaba wliya lama xajaba acdaa'ahu fi xaali sukti dalla cala ana awliyaa'ahu yarawnahu fi xaali rida markuu ilaahay iska qariyey cadowyadiisii markuu u caraysnaa uu iska qariyey waxay ku tusinaysaa min qabiil mafhuum mukhaalafa in awliyada ilaahay ilaahay arki doonaan fi xaali rida waxaa kale u daliila laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaar oo idraag baa la nafiyey oo nafyu lakhas yastalzim wujuud alacam marka in aragtii jirto laakiin indhuhu ilaahay aynay koobayn oo aragti ku koobaynin ay si arkayaan baa laga qaadanaya waxaa kaloo u daliila xadiiska صaxiixa xadiiska صaxiixaynki keyrkiida soo wariyeen mutawaatirka satarawna rabakm ciyaana kama tarawna hada اlqamra la tudaamuuna fi ru'yati waxaa allah u arki doontaan xaalaa indhihiina ku arkaysaan ciyaanan ay mucaayiniina xaalaa indhihiina ku arkaysaan sidaa dayaxa u aragtaan oo aan daruuri ka sokaynin habeen afar iyo tobnaad oo leylat lbedri ah sidaasoo kale allah u arkaysaan loogama jeedo allah iyo dayaxana in la isku shabahayo waxaa loo jeedaa tashbiih ru'yati biru'ya labada aragtiyoodba xagga wuduuxa iyo cadaanshaha la iska shabahayaa laakiin labada la arkayo khaaliq iyo makhluuq ah la iskuma shabihin wayactaqiduuna waxay rumaynayaan jawaaza ru'yati aragti inay banaan tahay min alcibaadi addoommada markaysa markaa xaggooda ka xasilayso ka dhacaysa ama xaalay ru'yadu tahay kaa'inatan min alcibaadi ama min alcibaadi addoommadu ay arkayaan addoommadaasoo almuttaqiina kuwa ilaahay ka baqanaya ahaaday lilahi ilahay ay arkayaan caza ilahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyna fi lqiyaamati qiyaamada gudaheeda ay arkayaan duuna dunyaa adduunyada markaa aynay ku arkaynin wa wujuubaha iyo dhicitaanka aragtidu ay dhacayso oo wajabo bimacnaa waxa weeye waqaca ahi waa jirtaa faidaa wajabat junuubuha fakuluu minha wa wujuubaha ay wa wuquucahaa iyo dhicitaanka aragtidu dhacaysay rumaysan yihiin liman jacalaha allahu liman jacala allahu cidduu ilaahay ka yeelay ay ka dhacayso ama u dhacayso daalika kaasoo aragtidaa sawaaban abaalmarin uga yeelay lahu isaga fi laakhirati aakhira gudaheeda uga yeelay kama qaala tacaala siduu allahba uu yihi ama hadalku ilaahay yihi baa u daliila wujuuhun wejiyaal yowmaidin naadira maalintaa way iskiinaysaa ilaa rabbiha naadira rabbigeed baynay eegeysaa wa qaala fi lkufaari gaaladana wuxuu ilaahay ka yihi kalaa waxaa dhab ah inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun iyadu gaaladu can rabbihim xagga rabbigood yowmaidin maalintaas aakhiro lamaxjuubuuna waa qaar laga xijaabo o laga qariyey oo aragtiyaha makhluuqa iyo makhluuq oo dhan baa xijaabku ku teegan yahay falow kaana almu'minuuna mu'miniintu hadday ahaan lahaayeen kulluhum dhammaantood iyo waalkaafiruuna gaaladu kulluhum dhammaantood laa yarawnahu qaar aan ilaahay arkayn kaanuu jamiicuhum waxay ahaan lahaayeen dhammaantood canhu maxjuubiina qaar xagga ilaahay laga qariyay ahaan lahaayeen oo aan allaha arkaynin oo rabbi aan dheehanayno arkayn ayay noqon lahaayeen wadalika yacni kaas oo aragtida ahi ay xaasilun waa dhacaysaa min gayri ictiqaadi tajsiimi ama rumaynta ru'yada la rumaynaya waa saabitun mid sugan weeyi min gayri ictiqaadi tajsiimi yacni jir in loo rumeeyo iyadayna jirin yani lafdigaa tajsiim waa lafdi aan kitaab iyo sunne midnaba ku soo arooriy marka allah jismi weeye iyo ma aha midna lama yidhaahdo waayo waa lafdi mujmal ah oo siyaalo kala duwan aqbalaya oo aan kitaab iyo sunno midnaba ku soo arooriyin saas aawooda lafdiga in la iska daayo ayaa sababku ahaa asxaabtii rasuulkuna sala allahu alayh wasalam kuma hadlin kitaab iyo sunnada kuma soo arooriyin marka waa jismi iyo jismi ma aha midnaba lama odhanayo haddii lagu yidhaahdo allah jismi ma yahay yani waxaad odhanaysaa jismiga maxaad uga jeedaa waa la istifsaalayaa facalayka bitafsiili wtabyiini ilaaq wlijmaali duna bayaani qad afsada hada lwujuud wahabط aladhana walaraa kula zaman marka tafsiil baa la laazimaya macnaha la istifsaalaya looga jeedo macna xaqa haddii la sheego waa la aqbalaya markaysaa xaqa laakiin lafdiga mubtadaca ah ee mujmalka laguma sugayo macno baila haddii la sheegana bailka waa la radinaya laakin lafdiga mujmalkaa laguma radinayo waxaa jira haddaba erayo ay culamadu isticmaaleen oo iyagoo aan ijmaal ku sugnayn tawdiixna loo isticmaalay waa shan lafdi erayada noocaasa lama marinaayo sida halkan oo kale la mariyey waxaa ka mid ah in la yidhaahdo maciyada bicilmihi la yidhaahdo tawdiix baa looga jeeday mujmalna ma aha marka waxa weeye waa lafdi salafkii ay isticmaaleen waana lafdi waadix oo cad waxbayna isi caddayn waxaa ka mid ah ereyga xaqiiqo iyaduna waxa weeye tawdiix baa looga jeeda waa lagu sii cadaynaya laf ma aha saas aawadeed waatay culamadu ijmaaca ku soo rareen istifaadka ilaahay xaqiiqa tahay waxaa lamida ereyga daaim daa'imun min khalqin waxaa lamida hayru makhluuqin qur-aanku waa hayru makhluuqin istawa cala alcarshi bidaatihi shantaa lafdi culamada ahlu sunna waljamaaca waa isticmaaleen waana shan lafdi oo waadix ah ijmaalna kuma jiro macnihii xaqaabay sii cadaynaysaa abaatiisha markaysaga waxaan mucasilada ay isticmaaleen bayna radinaysaa alfaada noocaasi saas aawadeed erayadaa lagama tawaqufaayo marka in la yidhaahdo anigu daa-in odhan maayo waayo kitaab iyo sunno kuma hayo ama hayru makhluuqin qur-aanku weeye odhan maayo waayo kitaab iyo sunno lafdigan sariix kuma aha macahum bicilmihi odhan maayo istawa cala carsi bidaatihi odhan maayo sifaatku waa xaqiiqo ama maciyadu waa xaqiiqo odhan maayo waayo kitaab iyo sunna kuma sugnaa waxaa sidaa yidhahda waa jaahil yani ictiqaadka ahlusunna waljamaca jaahilka yahay hadduu moodo marka in la marinaayo meesha la mariyey yani alfaadan mujmalkaa meesha la mariyo kale in la marinaayo hadduu markaysagaa moodana yani waxa wey jahli ama inkaraas baa ku jira ama waa munxarif oo ictiqaadka ahlusunna waljamaca u khilaafsan yahay oo tawaqufkiisa uu ku qarinaya ama waa jaahil can lictiqaad ama caqiidada ahlusunna waljamaca u ka jaahil yahay labada mid weyi waayo shantaa lafdi waa shan lafdi oo waadix ah oo ijmaal aanu ku jirin oo aan la mid ahayn alfaadday culamadu istifsaarayaan saas aaweedba aimada qaarkood markay dhacday nini jahmi ah oo markii hore culuwiga ilaahay inkiraayey markii dambe uu yihi waxa waa toobad keenay markii la xiday ayuu yihi waa toobad keenay haye markaasu istawa cala carsi baan leeyahay isamaai baan leeyahay daa-inu min khalqihi dadaa la yihi markaasu daa-inka anigu garan maayo yani sheikii qaadiga ahaa ee culamadii salafka kamid ahaa wuxuu ku yihi ku celiyo ma toobad keeniyo aciiduhu fi sijni fainahu lam yasib min gayri ictiqaadi tadsiini fi llahi caza wajal wala taxdiidi lahu xadayn allah la xadaynaayo la-aanti allah marka waxay indhuhu arkayaan laakiin aragti kuma koobayaan lafdiga taxdiid waa lafdi mujmal ah saas aawadee bacdu salaf waa sugeen bacdina waa nafiyeen waxay noqonaysaa ereyada la istifsaalaya ka midka maxaa taxdiid looga jeeda haddii looga jeedo xad yani waxa weeye allah og yahay haddii looga jeedo waa sax laakiin haddii looga jeedo xad uu makhluuqu garanayo haddii looga jeedo taxdiid la sugo iyadu waxa wey waa qalad marka allah xad waa u sugnaaday lakin waa xadan makhluuqu garanay allahna mutamayiz buu ka yaho waa ka soocan yahay makhluuqaadka marka calaa kuli xaal ereyga taxdiid waa la istifsaalaya walakin yarawnahu jala wacaza biacyunihim calaa ma yashaau huwa ha yeeshe allah way arkayaan mu'miniintu indhahooda inay ku arkayaan siduu doono inay u arkaan ayaanay u arkayaan siduu ilaahay doono inay u arkaan bu u arkayaan bilaa kayfin kayf iyo qaab iyadaan loo ictiqaadinaynin mucayan ah ayaa mu'miniintu ay allah arkaya وyquluna in اlimaana qwl وcamal waxay odhanayaan imaanku waa qowl iyo camal waa oraah iyo camal fal wey wamacrifatu iyo garasho weeye yaziidu biطaacati wuxuu ku ziyaadaa ateecitaanka wayanqusu waa nuqsaama bilmacsiyati macsidu ku nuqsaamaa iyo dembiga man kasura طaacaatuhu azyadu iimaanan kay طaacadiisu farabadato man kasurat kay farabadato طaacatuhu aطeecitaanku ilaahay aطeecaya azyadu iimaanan waa ka ziyaado badan yahay xagga iimaanka miman huwa duunahu cidda isaga ka sokaysa fi طaacati aطeecitaanka kaga hooseysa bimacnaa mu'miniintu siday u kala ateecitaan badan yihin u kala cibaado badan yihiin bay u kala iimaan weyn yihiin ahlu sunna waljamaca waxay qabaan iimaanku waa qowl iyo camal qowlkii waa odhaahda afka iyo odhaahda qalbiga camalfalkina waa camalfalka qalbiga iyo camalfalka jawaarixda afartaa umurood buu iimaankii koobsanaya waa in qalbiga afka laga yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah وkadalika qur'aanka la akrinaayo adkaarta tasbiixda tahriisha taxmiida takbiirta yani macruufka la amrayo xumaanta la reebaayo kulu dalika waa cibaado afka laga gudanayo marka waa iimaan intaa qalbiga in laga yidhaahdo oo qalbiga laga rumeeyo afka qaarkiisuna aynay noqonin iyaduna iimaankay kamid ee qalbigii waa in laga tasdiiqiya laga rumeeya oo hadalka afka laga yidhi qalbigana waa in laga yidhaahdaa camalfalka qalbiga laga camalfalayo hadday tahay maxabada ilaah iyo rasuulkiisa la jeclaanayo ikhlaaska ilaahay camalka loo saafi yeelayo inqiyaadka qalbiga looga hogaansamayo yacni nacaybka kufriga la necbaanayo yacni tala saaradka allah la tala saaranayo waa camalo qalbiga ka dhacaya caqiidada iyo rumaynta iyo niyeynta waa camal fal qalbiga ka dhacayo waa camal qalbi salaadii in la tukado zakadii la bixiyo xajkii la xajiyo waa wax wanaagsan oo iyaguna xubnaha ka dhacaya marka qawlulqalbi iyo qawlullisaani afka in laga yidhaahdo iyo carabka in laga yidhaahdo iyo qalbiga in laga yidhaahdo qalbiga in laga caqiideeyo laga camal falo iyo in xubnaha laga camal falo afarta umuroodba iimaan laysku yidhahdaa cinda ahli sunnati waljamaca iimaanku waa ziyaadaayo daacaadka iyo khayraadka iyo cibaadadu ku siyaadaa oo markastoo ilaahay la ateeco iimaanku waa kordhayaa macsidana waa ku nusqaamaa markastoo dembi la sameeyo iimaanku waxbaa u dhinmaya markastoo shay daaciyo cibaado la sameeyana iimaanku waa kordhayaa dadkuna waxay u kala iimaan weyn yihiin siday u kala daaco iyo khayr badan yihiin ruuxa khayrka badani waa iimaan iimaankiisuna waa wen yahay waa saas wy marka iimaanku ma aha odhah qura oo odhahaas laga yidhahda keliya hadduu iimaanku yahay munaafiqiinta mu'miniin bay noqon lahaayeen munaafiqiintuna mu'miniin ma aha wa min annaasi man yaqulu aamana billahi wabilyawmi alaakhiri wama hum bimuminiin baa ilaha yidhi yani munaafiqiinta iyagoo ashahaadanaya ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu ana muxamed rasuul llah ayuu haddana ilaahay wuxuu yihi mu'miniin ma aha maxaa ka maqan qalbiga kamay rumayn afka baarkiisa ay ka yidhahdeen qalbiga haddii laga rumeeyo oo aan afka lagaga dhawaaqin oo la ashahaadana iyadana iimaankii la heli maayo abu aalib qalbiga waa ka rumaysnaa inuu nebi maxamed nebi yahay runna sheegaayo laakin shahaadadii shahaadateynki baa lagu kari waayey markuu shahaadateynka ku dhawaaqi waayey yani wuxuu noqday inuu gaalnimadii ku sugan yahay qalbiga inuu ka garanayo inuu run sheegayo nebi maxamedna waxba uma tarin walaqad calimtu biana diina muxamadi min khayri adyaani lbariyati diinan falawla lmalaamata aw xidaaru masabatin lawajadtanii bidaka samxan mubiina walaqad dacawtanii wazacamta anaka naasixii falaqad sadaqta wakunta qabla amiina shiciradiiyo gabayaduu tirinayay markiisa abu aalib bay kamid ahay uuna tilmaamayaa inuu waxa weeye nebi maxamed run sheegaayo haddana waxa weeye markaa muuminkuma noqon camalfalka xubnaha laga camalfalaya iyaduna iimaankay kamid tahay salaada la tukanayo zakada la bixinayo xajka la xajinayo macruufka la amrayo jihaadka markaa ilahay wadadiisa loo jihaadayo munkaraadka la hayirayo la bedelayo kullu dalika waxa wey waa acmaal jawaarixda ka dhacaysa iimaankana kamid saas aawadeed camalada haddii la waayo iimaanka waa loo nafiyaayo waa loo diidaa nabiguna wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood fa aclaaha qawlu laa ilaha ila allah waadnaha imaatat lada can ariiq waxaa ugu sareeya markaysaga gobolada iyo qaybaha iimaanka yani oraahda la odhanaayo laa ilaha ila allah waxaana ugu hooseysa wadada in laga baydiyo waxa dadka ka dhibaaya ayaa markaysa markaa ugu hooseysa qaybaha iimaanka saasuu nabigu tilmaamay sala allahu alayh wasalam walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna waa qayb iimaanka kamid a marka iimaanku shay waaxida ma ahe ashyaa mutacadid oo laysu keenaa iimaan laysku yidhahda halkaa inoogu joogo والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك